bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hamiin faylan akhyaare ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsaasan hamiin kasta markii laku reebo oonimaada jamaacadee sabtiga ha galaasa hamiinimo sabto iyo axadaha hooyada hayta taariikhdana ka beeganto tumiikowga bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana kulanka warsan hasiinka gudbii doonho ilaahay karaala nagad waliba ku mid aha madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaaday odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana kula hadalay arrimaha xulista baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiia ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal nagado waxyaabii kulankaasi tioha ku bahi saasaato weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone hoo ilaahay karaala nagada maamulada tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo oo kulanku weeldhadi magaalada tan baydhabo waana ku shiri arrimo amniga iyo horumaryoga nadaafada magaalada baydhabo barnaamijkiia ku dhugunsada doontaan saasaato weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cabad oo usiina ku hadalay waxyaabihii dalku sahanqobadii ilaahay naxariisa axmed keyse oo ku mid ahay hilgamiyaashii soomaaliya barnaamijkii asiinku gudbii doono hoo ilaahay karaal nagda saasaato weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagda intuu hawada ka jara baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo geega la horjeeyey sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya waana geega marsiiyeen akhrinta koowaad ee sharcigu barnaamijkii asiinku gudbii doono hoo ilaahay karaala naqda hoo ilaahay koraala nagda saasaato weliba barnaamijka intaabada ka jir hasiin gudbii doone xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee galmudug oo geega la dhaari barnaamijkiiya ku dhugunsada doontaan munaasabada dhaarintaas iyo saasaato mas-uuliin meyle ku hadaleen qodobadaas iyo walaagahani zaa'id intii barnaamijka hawada ka jar iyo hasiin gudbii doono waliba barnaamijkaasiin saareyntana siin kula dareersii doonaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca farsamadan waliba gacan weyn ku jeysadaaye farsamayaqaanada faraafadood cabdulaahi fantastic iyo maxamuud gaabshaac mar kale mar lamaad akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan faylan korlamaad akhyaare ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan shalaytoe jamaahayd waliba magaalada baydhabo kulanku weeldhaday madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankun oo haay kulan lunku hadalaay arrimaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo howlgallada ku dareeran gobolka shabeellada hoose iyo saas haato weliba kulankanti dareeri laku hadalay haxulooga xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya usoona madaweynaha odayaasha dhaqanka la dardaaramay in iyo fududeeyeen sidii laha kuxulo lahaaya xildhibaanada cusuban ee baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya si reedanka bilaawata howlihii baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas markii ha dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay afhayeenka golaha malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed malaaq maxamed yacquub deerow waana ku warbiyey waxyaabihii kulankan lanku hadalay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan odayaalka maybaa ka kulmeena hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxyaalaha leenku hadalaayna ma haytay waddanka horumartiis iyo warbixin safarkii ka maqonayo madaxweynaha oo odayaalka usunku warbiyaay iyo may kale ka saabsanayay sidii liin dardar gelin lahaayey dhisidii baarlamaanka reer koonfur galbeed baarlamaankii lamaad sidii liin dhisi lahay iyaa ka saabsanaay intaba mahninka dhammaadeen jawi eed iyo eedan qurux badan oo iskarashille odayaalkana mayba eedanka faraxeena warbixinta qiimaha badnayd oo ka saabsanayti qaabka doorashada naqdaasa oo maamul doorashada dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanshay sidoo marka dambe lama kun iyo labaatanka markii ay dhammaato sidii laan xulo lahay qaabkii liindhika lahay aqalka sare qaabkii liin qiibsada lahay intaasaa warbixintiis ka saabsanayti ciidamo oo usuhaangiri reer koonfur galbeed afar boqol iyo dibyaha usuhaangiri yaa ka saabsanayti intaasba mayba maynan layska afgoradayso qiimo badan oo jawi is-afgarad leh iyo odayaasha dhaqanka oo eed iyo eedan faraxsan hooliyo haayaanna laynka mahadnaqi iyo dhisida dowladnimada odayaalkan ka mahadnaqi madaxweynaha intaasaa ka saabsanay waana guulaha ninka dhammaaday insha allah meelo laynka taasiyaayey malaaqii qiimaha badnaay malaaq arab oo muddo badan ummadahan shaqeeyay saqaalun iyo shan sini malaagaas jari may baan leenaha ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna malaagaa sabar imaan ilaahay noo wada sii hortaagna la isku cafiye islaan muddo badan oo muddis haan shaqeeyay dhibaato badan haan maryahay eeddii eedda inkartaasiyeeyana sabar imaan ilaahay noo wada sii
travel agency
dika taweri دورات إردي dohor le waako جلال فايل واكو duulimaad raaxa le waako ديور أصب واتو dagon hambirkoo le indheesho واي هدي هدي لتنكه haddiigsoy danta hay helo أفريقيا دي ترافل أجنسي allakiin doorayda doorayhe واكو جلالي كدريكو nayrobiya anduulu fade ii أرض سببي اندراري waana dayuuriha marku weydiye ورشاد الدول جن baydhowa nairobi نيروبي بيلوبا baydhowa adis ababa أرض سببا duulimaadka sallikiin diyaariyey دي شوي أفريقيا دي ترافل أجنسي xafiiska day travel agency ويبقى كلا أنت سين سوريا fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka sinanka baafadan wada meshal eh تركي قدر هنديا بنغلاديش كينيا إيه أوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe باسبورك لا يدي بلاش ma difi sida lahakiin diyaariyo قلندل كوسار لا يبلاش
weli akhyaare barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida haytan saasaato waliba magaalada baydhabo ku gobsoomay kulun iyo nisku kooyen guddoomiyaalka tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo weliba kulankun ku saabsanayay sidii lanku shaqeeyi lahaay amniga guud ee degmada baydhabo isla markaasi toona qayb lanku jeysadi lahaay waana lahamuujiyi lahay bilicda degmada baydhabo si bulshada baydhabo ku shaqeyta amniga iyo nadaafada guud ee magaalada tan baydhabo kulanka markii dhammaaday weliba maylo ku warbiyey guddoomiyaha tumanka xaafadood iyo afhayeenkiyo soo kaleeta maamada tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo welibana ku warbiyana waxyaabihii kulankan ku saabsanayoona shacabka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo aan ka dhaqan ka baaqin inuu ku shaqeeyaan amniga iyo nadaafada doogin walbadana nala sheegay ee ajantaha shirkan oo weli iyaa shir jamaawilba xaafado wali qobadaayan shira qobadaayan shirkiyo qobadaayan wali lakuk hadalaay amniga lakuk hadalaay bilicda magaalada lakuk hadalaay nadaafada lakuk hadalaay qaabka oo bulshada lan wacyigeliyaa yaa lakuk hadalaay may kale lakuk hadalaay nidaamkii oo lankaaba faday degmada aan baan hayn xaafado contribution aan suubsada fadeen nidaamadaasa laku ka hadalaay shirkan shirkii hordhaan wali ku kulmi jiray gudoomiya guddoomiyaalka arrimaha bulshada hooyooyinka iyo nayto wali ku kulmi jiray guddoomiyaalka xaafado geekana wali ku kulmay oo shirka oo walbeleeri geekana wali laku ka hadalahaaye oo langweeray oo laku laku wada hadalahaya guddoomiye laamadadii hooy laamadadii bulshadii oo qiibo je oo shalduun iyo laku ka hadalahay shirkan wali la horsheeyaa amniga magaalada yaa laku ka hadalahay nadaafada laku ka hadalahay walwalba degmada baydhabo andan waa laku ka hadalahay maamulka degmada amaamir dhow telo dhow warbixin dhowaa asiihay marka barnaamijkaasa laku ka hadalahay shirkan haka dhowaado kortaan idacado waddanka aan sheegayaa yoon mutadaciin mutadaciinnimadii niisiina daad ka kaabtano bulshada lankasto bulshada kumad ee wacyigeliyadanoo garab surintan walsiinku baahanyi shirkan jamaalow jamaawelba sedesa ah yalla qobade geeka meeluus xeerku saati geeka roogoon xeerku bileeringa deeridoon wabilaahi tawfiiq diyaaroo kaale من بلا واسع وفر عسى قدام شركة إيه ولا سين كسل إيه رجل سنة bismi illaah een, ugu horeyn may salaamay eh, idaacad إذا عاد ورسم بلشو تي في هون كيف idaacadda warsan iyo bulsho eh, ha idaacadda warsan bulsho t v c n n t v iyo salaame sala- een, way kala salaamay eh, maamul de- gobol iyo degmo iyo dhammaan meel ee raay bulshaweynta koonfur galbeed soomaaliya may ciidanka faraxsana geeka kulankun oo jimaalaha hay oo oo een, maamulka xaafado degmada baydhabo qobsadaayeen inisi oo nabadaninka qobsama ilaahay maxdiisha rusku leh een, maxad gaara kudib kulankan way way hay ujeedkay inay yacni lagu wacyigeliyo bulshada laka wacyigeliyo nidaamka ee, laka horumari lahaay amniga een, ah, iyo arrimaha bulshada guud ahaan sida nadaafadda meelraay iyo wacyigelinta bulshada iyo- iyo- iyo- iyo- iyo- iyo meelraay kulankan mm, qobadaani oo kulankan oo ujeedshayay in bulshada koonfur galbeed iska talata laka bilaaba caasimadii oo oo ku meel gaarka ee koonfur galbeed laku bilaaba een, ka daydan degmooyinka kale koonfur galbeed oo hal eh nabad eh barwaaqo eh caafimaad leh nadiife een, laka deeriya iyo kulankan galashay oyi muhiimadiisa ay tahay. waana tale oo gadoomiyaha degmada een, ayaa haku- ha ku bilaabatiyo een, unana la qaadanay ee- oo ciidanka faraxsagna inaynu fulinoona ka faraxsagno kulankan qodobadii inka horeeyay ee laku ka hadala walihaayana ini waa laku qobada nadaafadda iyo bilicda magaalada jididkii ini oo meel eraay een, ah, waa laku qodada nadaafadda ini waa laku qobada meel eraay een, ah, nabadgelyada magaalada sidiisin ogtiin een, bulshadan soomaaliya een, waliha ku daalay dhibaato dagaalo sokeeye haddana waliha galay dega- meel eraay qaab oo dagaalo xag jirnimo ayaha galay marka een, wali ka dareerta een, wacyigelin kale ka dareerta oo meel qaldan bulshada ka jehayahayd marka si bulshadu direction failan hela een, yaa waa inuuna wali insurugnaa inaynu ka wacyigelino bulshada ini ka shaqeeyaan nabadgelyadiyo ini ka shaqeeyaan nadaafada magaalada ini ka shaqeeyaan deganaashadii ka shaqeeyaan horumarsha iyo meel eraay bilicdii magaalada ka shaqeeyaan ayaa bulshada ka wacyi geliyahayn wali ku bilaabnay gudoomiyaalka isku bilaabnay wali ka hijiinay meel eraay gudoomiye ku-xigeenada iyo arrimaha bulshada xaafado iyo ka hijiini maamulka sare xaafado ka hijiini geeka wali niila roogah gudoomiye laameed iyo hooyooyinka niila roogaan kulanka dambe wali fadaana waahiyihii ini ka daran kulanka dambe wali fadaana ini oo bulshada qiibasha shalduun dhallinyaradii hawooyinkii haweenkii oona meel eraay fooramo noocaan aan qabano nidaamka nabadgelyada laka- laka xajii faday nidaamka horumarka iyo nadaafadda laka xajii faday inu kula doodno iyo iyo aan ka tira galne aan ka tiro galnay marka waliba ha ujeedada una lahayni kulankunku lahayni wali ataaha in bulshadaas fariin rasmi ah oo nabadgelyo leh wada shaqayn leh isku xirnaan adeerta si dhibaatada lanku bah ayaa kulankan inka tiro galnay marka wali eed meel raay inku codsadaana cid kasta oo oo kulankan yani walku gobada kortoona in laku qabada bahda saxaafadana wali eed anka amaanay nidaamkii oo la shaqeeyeen bulshadii oo waxgalka ah iyo kiyadoo wax meel raay raxiim magacayga way dheeray faado marsa liimaan hooyada xaafadooda jir aha hooyo baa inta ka shiroohayna jim todoba jimaa hodaa shiroohayna jimaada una geeka jimaada una habilaawni i jimaada nooy baa shalata sida farqa farfalqa shalata hooy baa inshiraanaya in una xaafado wali nadaafade wali amni eh wali oo aad dhibaatee xaafado ka xariira una ku qabsana tiinay kala sida una dhaqaala tobanka xaafadood ka dhakada fani iyo in shiraani geekoyba horta gudoomiyaalku wiinda shiraani geekoyba ha ka darsanay gudoomi laamad gudoomi waaxyaal alxamdulilah shirki beelfaylaniin waruhay may baaha fadhi gudhun waa leeri fadhayni horta xaafadoo lam xaafadii laashu sheeraani hata nuyi dhan anis koyni tobanki xaafadooda wada xariirni kujumaa kujumaa anis shirna wada lena go-aan alle go-aanka kubahoona qordo hayna way baan gudbiyaani degmada may buaha way fadaanayni madan gudoomiyaha degmada iyo kan gobolka bani ogaadaan shirkaayn ani jar kolley mudharoob yoobah na fari hatan way fadaanay ani garabnanaysay shirkan geedhan dareeraw naanindira siifiga dadka hadlaw geeg ariikooninko ilaahay mahadi jogdo lankin weerno laakin usulayninkoya uni kolley mun weerna alxamdulilah usuun way baa qof muwaadin a wadan shay inshagayaw wali unu xaali qobsadaano iyanoo duubahaay haalayn hoolayn ina meelfaynaninka dareerta ilaahay maad ishukrile way fadaanay ani xaafadoo dhan way waxay gelina horumar deerna way buaasadi inu gobole kale horumarku ku deerifan ya way baan fadhiina asalaamu calaykum
Hotel africa humuhumo hadalma eh ambariiso oo tagma ah runhoobiye habata banhoora isfaryaase hashakulila hotel afrikii markada hariirlahan gundiyey bibi habayow ilka subi habooqda kooyaa araga walaalayaal afrika habriir i goboob ii hundurba raaha leh ugu nadiif ee ii halalaan hurilaan hayna sutokooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horba aragnay dari isku joog leh horba aragne biday doomaysay hoy midheegdi eta hatallikii sheegay sariiro isku joogay haani lamaanayaalku joodaryaasho haliinkowa v i b mas-uuliya ha ku horjeed dalaadiyo ka hortaalla soo tara hor ku fiirsadaya qolotahaanona nafara dalaaliyo iyo mas-uuliyo ka hortaallala iyoon adeegnimo iyo nadaafad shaqaale edeekufu imaano tartiiblasinkahayaw nin qiime eedi eedkiin raallageliyaw inka kooyaa bulshooy hotel africa raaxadii adduunku hotel africa mukeefadiis huryaaya hotel africa iimbishay ragaysu hotel africa safarow hajiisooy hotel africa hotel africa wayba sakayaale shiilo sabca gaar ahaan hafuurjeedka masaajida carabta ama walay faahfaahin kale intaas dheer kula hariira taleefanka nambar shay u seeyi eberli hal afar eber hal eber eber siyetin siyed ama eberli halli konton ishan siyeti kow eber eber hataba bushay ballantaan wayb waa hoteelka caalamiga ee daraga e ee africa antiinu ku faa'iidaysana barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan iyo akhiyaaray la dareertan kulan lankudo-aya ilaahayna harisaa axmed keyse oo ku mid ahaay halgamiyaashii soomaaliya islamarkaasi toyn walbadan ha ku qobday dowladihii hore ee soomaaliya ku jiray iyo weliba geega ku qobsoomay magaalada baydhabo kulankun wali ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareeran baarlamaanka lamada aqal ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo golaha wasiirada walina wasiirada ku mid ahaayay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maarey iyo saas ahaata wasiirka arrimada banaanka ee dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cabad walina kulankaas inti dareere mas-uuliyiintii ku qaybgali ku sheekayana waxyaabihii usudalka iyo bulshada soomaaliyeed hanqobadi ilaahay naxariisa axmed keyse wasiirka arrimaha banaanka dowladda federaalk soomaaliya mudane axmed ciise cabad iyo waana meyle unka horeen ku hadale waana faahfaahin kubii kulankun mas-uuliyiinta nisku kooyan wali ku saabsanaay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kulligeen ilaah baa ina leh isagaynu noqon noqonaynaa mudane wasiir maareeye mudane maxamed cumar carte qaalib xildhibaan golaha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore ee xukuumadda soomaaliya xildhibaan axmed maxamed jaamac ciro xildhibaanad aamine cumar xildhibaan biixi limaan ahna xogeeyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka xildhibaan jaamac askar waxaan rajeynaya xildhibaanada na soo sharfay inaanan inaanan qaar ka hilmaaminaysa naga hoos bixin wada yaqaane guddiga odayaasha ambaashasaradii hore ambaashasarada kale hato hadda nala jooga diblomaasiyiinta halwadanada wasaaradda كلجين وحاي لكم سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان لكم هم مقيا فرصدة نقل سوق قلين ديارنت كلن كان dadkii kasoo shaqeeyay aad bay ugu mahadsan yihiin dadka nagala soo qayb galay oo ay ugu horeeyaan xubnaha aan sheegay wasiirka iyo wasaari ku-xigeenka hore iyo xildhibaanadana aada ayaan ugu mahadnaqaynaa u qadarinaynaa maxamed cumar carte qaalib isaga dee aabihiis halkaanu ku qoran yahay wuxuu ka mid yahay bahda wasaaradda marka sharaf bay noo tahay inuu noogala soo qeybgalo xaladatan sharaf gaara ujeedaan ujeedadan isugu nimid waa waxaa ugu weyn saddex arrimood mid horta dhaqan bay inoo ahayd oo dadku waa dhimanayaan wasaaradda waxaa dhaqayno ahaa markii qof ina ka tirsan uu dhinto inaynu sunniga madax xusnooda u ducayno halkan waxaynu ugu ducaynay hadda ka hor oo ku xusnay cabdiraxiim cabdiraxmaan caabi faarax oo isaguna ahaa cabdiraxiim caabi faarax oo diblomaad mawlica oo adduunka laga yaqaano soomaali ahaa waxaynu ka xusnay maxaa la yidhahdaa ceelaabe waxaynu ka xusnay suufi waxaynu ka xusnay diblomaasiyiin ina ka dhintay iyo hawwadeenno marka taa dhaqankii bay ahayd aan sii wadayn oo dhaqan fiicana xusidaas waxay isugu jirtaa mid murugo iyo barordiiq siday soomaalidu yidhaahdaana iyo mid ah u dabaaldeg iyo xusid shaqadii fiicnayd maaragtay uu mas-uulkaasi uu dalka u lahaa tan saddexaadna waxaa weeye inaynu innaga iyo isxusuusino jiilasha dambena aynu xusuusino inay jiraan maxaa la yihahdaa dad lagu daydo inay soomaaliya lahayd ahayd wakti ay qurux badnayd oo sharaf lahayd oo dad maaragtay loo hanweeyahay oo dunida laga yaqaano oo maaragtay siduu sheegaya wasiirku sacrifice ama tadxiyo sameeya ama naftooda uhura iyo iyo darajooyinka la helo uhura dalkooda iyo dadkooda marka dambarodiiqda waxaan leenahay keliya allah ha u naxariisto axmed kaysi ilaahay eerkiisana samir iyo imaan ha ka siiyo dadka shaqaalaha wasaaradda iyo ummadda soomaaliyeed intaba annagu annagoo ka wakiila dowladda soomaaliyeed xukuumaddeeda shacabka soomaaliyeed waanu tacsiyeynay ehelkiisii anigu waa la hadlay xaaskiisii iyo iyo iyo gabadhiisii khatra oo kaliig noo ahayd halkan wasiir marka noqotay laba saacadood isagoo maaragtay dhintay ayaan kala hadlay tuusan arizona oo u gudbiyey tacsida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ummadda soomaaliyeed iyo wasaaradda iyo idinkoo dhan marka dabcan waa murugo inuu naga dhinto halyey sidaas oo kaleeta ah oo sida la sheegay ka mid ah aabbayaashii qarannimada soomaaliya midnimada soomaaliya malaha kii ugu dambeeyey marka wuxuu mudan yahay inaynu u baroorano wuxuuse mudan yahay oo kale inaynu u dabaaldegno noloshiisii iyo wuxuu soo qabtay horta ilaahay cumri fiican buu siiyey sagaashan iyo laba sano uu ku dhintay dadku hadday dhimanayaan sida lagu dhinto ugu fiican saa ku dhintay taariikhna leh uu ka mid yahay dadkii qarannimada soomaaliya wax ka dheliyey qarannimada madax banaanida waqooyiga waxaan ogahay xataa dadku iyaga xisbiye qabiilooyin kale leh waqooyiga markay gobonimada u halgamayeen qabiilkiisu xisbi bay lahaayeen isagu ma ugelina xisbigii ugu caansanaa dalka markaa ugu horeeyey ayuu ka mid noqday la dhihi jira kabacdina midnimadii soomaaliya u keenay kabacdi mabda buu isu casilay kabacdina ummadda soomaaliyeed way sharaftay safiir buu ahaa safaarada waaweyn sida lasoo sheegay isaga iyo faamilihiisa sidau hadda ra-isul wasaar ku-xigeenku inoo sheegayna wadanka taariikhday ku leeyihi isagu laakiin taariikh gaar uu leeyahay marka horena wuxuu ka mid ahaa aabbayaashii asaaska qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed kabacdina wuxuu ahaa codadka dhifta ah ee ka kormaray isqabsiga yaryarka iyo wareerka soomaalida haligay oo midnimada soomaaliya iyo yani heerku gaaray mustawuhu gaaray uma soo degi karin inuu noqdo nin matala qabiil iyo iyo gobol toona marka wuxuu mudan yahay inaynu u dabaaldegno innagoo oo ka murugoonayna dhimashadiisi dabaaldega aynu u dabaaldegayno noloshiisa iyo xuska aynu u sameynayno waxaa ka mid ah inaynu insha allahu qadarin u sameyno wasaaradduna arrintaa qorshay ka leedahay madaxda ayaanu kala tashan doonaa waxaan rajeyn doonaa inay nala ku waafaq si magaciisa uu u raado in sha allah khaalid waxaynu kala u baahannahay inagu inaynu tusaale inoo noqdo oo model inoo noqdo aynu ku dayno oo generationada soo socdaan ay ogaadaan in haddii aada qabatid wixii lagaa rabay ummaddaada aada u qabatid in taariikhdu ay wanaag iyo khayr kugu xusayso marka intaas ayaan ayaan isugu nimid inaynu sameyno inaynu maxaa la yidhaahdaa tusaale aynu ka dhigano axmed kaysi inaynu u ducayno in ilaahay u naxariisto iyo inaynu u dabaaldegno magaciisi fiicnaa iyo taariikhdu isxusuusino taariikhdu dalkeena uga jiray aada u mahadsantihiin kasoo qeybgalkiina wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda aada ayay wanaagsan yihiin markii arrintaan oo kale dhacdo waxay hore ka sameeyaan maaragtay maxaa la dadaal adan qofna u sheegin oy maaragtay isu xil saaraan qolihii soo qadan qaadiya aada bay mahadsan yihiin waxaan uga tacsiinaynaa si gaara odayaashii saaxiibada la ahaa sida cabdisalaan oo kaleeto halkan daayata ku qiirooday waanu leenahay samadi imaan allah siiyo ehelkiisana marare kale samadi baan noo siinayna ushi baan baan ugu ducaynaynaa xildhibaanada wasiirka iyo inagoo dhanna waa isaga tacsiinaynaa aada ayaad umahad
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee umay may waa digeeka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bana inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyay siday originaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhaba dhinaga bakiin goobabhaan haka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarno mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo sedda eberli hal tumikow tumikow boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumikow tumikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray weli baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba geega la horjeeyey sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya sharcigun oo labaatiyo toddobadii bili disembar ee sanadkii lahdhaafi la horjeeyey baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saasahatono iyo ansixiyeng iyo weliba geega la horjeeyey baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo oona geega mariyeen akhrintii koowaad waana ku doodan sanatarada baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isbuuc ka hor guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo magacaabi guddi ka kooban toddoba xubnood guddoomiyaha guddigaas mudane xildhibaan cabdulaahi carab iyo inka horeen sharcigan doorashooyinka ka hor aqriyey kulanka baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kureedna xildhibaanada iyo meeli kuga dooden waxaa sharaf weyn noo ah annagoo ah guddigii sharciga doorashooyin ka soo shaqeeyey inaan halkaan idinkagu soo gudbinno sharcigii arrintaasoo muujinaysa in baarlamaanku uu mid yahay uu yahay laba aqal oo iskaabayaan oo mid wax ka soo shaqeeyey midka kalena wixii kasoo cilduufay ama wixii aqoontiisa ay gaarsiin weysay kan kale inuu turxaan bixiyo oo kabo oo kadibna sidaas sidaas lagu gudbiyo arrintaas waxaa weeye arrin aada iyo aada u wanaagsan arrin guul ah weeye labada aqalba iyo baarlamaanka idinkana waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafka leh oo aada noogu sharafteen inaan sharcigaan aan soo gudbinno aada iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa mudane guddiga mudanayaal soomaaliya waxay ahayd waddan doorashooyinka xorkata ah hiddo u lahaa kuwaasoo ka soo bilowday markii gobonimada la qaatay doorashadii ka dhacday soomaaliya kun sagaal boqol lixdan sagaalkii baarlamaanka ayaa ansixiyey sharci doorasho lambar saddex iyo toban lixdii juun kun sagaal boqol lixdan sideedii oo ciwaankeed ahaa doorashooyinka siyaasadeed iyo doorashooyinka dagaalada sanadka ama xilligaa kadib soomaaliya kama dhicin doorasho xor oo qof iyo cod ah duruufo iyo sababo dhowr ah awgeed sharciga doorashooyinka ee dhaqangalka ahaa iskii ayuu u burburay doorasho loo dhan yahay oo qof iyo cod ah iyo hanaanka xisbiyada waktiga ayuu istaagay sanadku markuu ahaa labadii kun shirka dib heshiisiinta soomaaliyeed ee lagu qabtay jabuuti magaaladiisa carta waxay soomaalidu isku waafaqeen nidaam four pointy five ee siyaasadda soomaaliyeed kuna dhisan awood qaybsiga beelaha soomaaliyeed nidaamkaas oo noqday xal ismarawaa taagnaa looga gudbay nidaamka matalaada siyaasadeed ee awood qaybsiga four pointy five wuxuu gaaray ilaa baarlamaanka tobnaad oo xubnihiisu lagu soo xulay awood qaybsi ku dhisan four pointy five haddaba si looga guuro mustaqbalka hanaanka wax ku qaybsiga four pointy five-ka loona gudbo hanaan xisbi ku dhisan lana gaaro doorasho qof iyo cod oo xalaala kana dhacda dalka oo dhan xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay soo curisay hinti sharciyeed doorashooyin qaranka si waafaqsan qodobka siddeetanaad farqadiisa koowaad ee dastuurka weelgaarka ah golaha shacabkan usoo gudbisay labadii maajo laba kun iyo sagaal iyo toban si loogu ansiyo guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu magacaabay guddi kumeel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashooyinka qaranka labaatankii luulyo laba kun iyo sagaal iyo tobankii si waafaqsan qodobka lixdan sana saddexaad farqadiisa ba ee dastuurka iyo qodobka soddon iyo saddexaad farqadiisa shanaad ee xeroosaadka golaha shacabka si ay usoo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaran oo ay soo gudbiso xukuumadda warqadda tixraaceedu yahay xafiiska ra-isul wasaaraha eber laba boqol sideetan iyo shan eber shan laba boqol sagaal iyo toban eber labo shan bishii may laba kun iyo sagaal iyo toban mudane guddoomiye mudanayaal si loo gungaaro waajibaadka shaqo loona fuliyo waajibaadka loo igmado guddiga wuxuu sameeyey xog iyo tala aruurin ballaaran isagoo tashiyo la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada shaqada guddiga waxaa ka mid ah inuu dhegeysto dhammaan cidda ay qusayso cidda ay qusayso stakeholderiska sharciga iyo cid walba oon looga maarmin tayeenta sharcigan oo ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan iyo doorashooyin qaranka wasaaradda arrimaha gudaha gobolka banaadir dowlad goboleedyada ururada bulshada rayidka ah qeybaheeda kala duwan hay-adaha amniga wakiilada xisbiyada siyaasadda odayay dhaqameedyo iyo xildhibaano qaar oo kasoo jeeday kasoo jeeda somalilan kudlada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka daladaha waxbarashada iyo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka wuxuu la kulmay macahadyada cilmi baarista oo ay ka mid ahaayeen macadka cilmi baarista heritage odasha iyo talis hay-adda max balan waxaa kaloo la tashiye la yeeshay hay-adaha u n d p i r i iyo creative oo labadaba hoosta u s aidka i e s g oo ka tirsan u n-ka iyo electoral institute for sustainable democracy to africa isa oo ah hay-aday swedishka ay kaalmeeyaan kulamada ukuurgelidda iyo guddiga guddigu wuxuu wasaaradda arrimaha gudaha su-aale ka weydiiyey kana codsaday inay faahfaahin waafi ah ka bixiyaan qodobada uu ka kooban yahay sharciyaadka doorashooyinka nidaamka doorashada moodelka iyo sida lagu hirgelin karo guddigu wuxuu dhowr kulan la qaatay wadatashi dheerna la yeeshay su-aalo badanna weydiiyey guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka taasoo ugu kuurgalay taasoo ugu kuurgalayay u diyaarsanaanta guddiga ee dhinacyada awood helitaanka howlwadeenno tababaran dhaqaale agab iyo imkaaniyaad kale ay ku maamuli karaan doorasho qof iyo cod ah sida ay uga gudbi karaan wixii caqabada ee ka hor imaan kara habsami ufulidda maamulka doorashada laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan sidoo kale guddigu wuxuu guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka wax ka weydiiyey siday u arkaan qodobada kuxsan sharciga kana dhageystay ra'yigooda guddigu wuxuu hay-adaha cilmibaarista ee kor ka xusan ka codsaday inay baaris iyo isbarbardhig ka sameeyaan nidaamka nidaamyada doorasho ee kala duwan ee dunida ka jira inay soo bandhigaan mid walba wanaagiisa iyo dhaliilihiisa si loo eego kan ugu habboon ee la jaanqaadi kara marxaladda dalkeenna hadda uu ku sugan yahay guddigu waxa uu la kulmay hay-adda i s g oo kor ku xusan wuxuuna wadatashi kala yeeshay qodobada sharcigan ka dhagaystay waayarinimadooda nidaamyada doorashooyinka ee dalalka ay hore u caawiyeen iyo fikirkooda hanaanka ugu fudud ee doorasho qoficoda dadka dalka uga hirgeli karaan guddigu wuxuu ururada bulshada rayidka u bandhigay hinta sharciyaadka doorashooyinka wuxuuna ka dhagaystay aaraadooda iyo afkaarta ay ka qabaan qodobada sharcigan guddigu wuxuu si la mid ah ugu bandhigay sharciyaadkan xisbiyada siyaasadda ee kumeel gaarka ay ku jira ee ka jira dalka wuxuuna wadatashi dhowra kala yeeshay qodobada ku jira hinta sharciyaadka iyo hanaanka doorasho ee ugu habboon inuu dalka ka hirgalo guddigu wuxa uu socdaal shaqo kusoo kala bixiyay dowlad goboleedyada dalka isagoo kasoo dhageystay mas-uuliyiinta siyaasadeed ururada bulshada iyo odayaasha dhaqanka ra'yiga ay ka qabaan qodobada sharciga nidaamka doorasho ugu habboon ee ka hirgeli kara dalka waxa uu sidoo kale madaxweyneyaasha golaha golaha wasiirada iyo golayaashooda baarlamaanka ka dhageystay xaaladaha amni ee deegaanadooda iyo siday suurtagal ku tahay qabashada doorasho qof iyo cod laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan iyo caqabadaha jiri kara guddigu wuxuu si gaara ula kulmay odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi somalilan ee dalka waxayna isla eegeen duruufaha gaarka ay ka qabaan iyo habka ugu habboon ay doorasho ku geli karaan murashaxiinta kasoo jeeda deegaankaas guddigu wuxuu sidoo kale weydiiyey fikradaha ay ka qabaan sharcigan natiijada kulamadii guddiga guddiga dhagaysi iyo wadatashi dheer oo la yeeshay qeybaha kala duwan ee kor ku xusan kadib waxaa usoo baxay qodobadan kulabadaa waxay ahaayeen ilaa iyo lixdan iyo shan kulan oo la yeelanay ururada bulshada iyo maamul goboleedyada marka isku dardaro in hinda sharciyaadka xukuumadda loo baahan yahay in lagu sameeyo wax kabedel lagu waafajinayo dastuurka meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sharciga axsaabta sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka in qodobada in qodobada ka midka ah ee shar ee iska hor imanaya loo baahan yahay in la iswaafajiyo waxay dhammaan dhinacyadii kala duwanaa ayaan la kulanay walwal ka muujiyeen nidaamka doorasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo galay doorashadii laba kun iyo lix iyo toban iyagoo ku sababeynaya amni darada jirtay iyo tirada koob tiro kooban ay ahaayeen ayna horsoodi karaan musuq maasuq waxay dhinacyada kala duwan intooda badan walaac ka muujiyeen gaar ahaan qeybaha kala duwan ee dowlad goboleedyada in hanaanka doorashada nimaanka matalaada isku dheelitiran ee liiska xiran proportional representation closed list uusan ahayn mid ku habboon marxaladda dalka marayo uusan ka hirgeli karin dalka waxay si gaara horta ugu fiiqeen in hanaanka dhalin karo limitaanka miisaanka awood qaybsaga ay hore ummadda soomaliya ugu heshiisay waxaa kaloo ay farta ku fiiqeen inay adag tahay dabsuubidda doorasho qof iyo xod ah xilligan dhammaan dowlad goboleedyada iyo daneeyaasha kale ee siyaasadda waxay si wada jir ah u sheegeen in doorashadu ku dhacdo waqtigii loogu talagalay dhinacyada aan la kulanay waxay aada u adkeeyeen in waktiga la joogo marna laga guuri karin hanaanka awood qaybsiga ee horey loogu heshiiyey ee four pointy five tallaabo kasta oo hanaanka wax u dhimaysan ay keeni karto qalalaaso siyaasadeed iyo amni darro dhinacyada aan la kulanay dhammaantood waxay isla tilmaameen in doorasho qof iyo cod aysan hirgeli karin marka la eego waktiga haray oo kooban iyadoo aan weli la diyaarin qodobada hoos ku xusan lambar e ee dhammaystirka dib-u-eegista dastuurka kumeelgaarka ah midnimada dhammaan dalka oo idin diyaarinta sharciga jinsiyadaha muwaadiniinta soomaaliyeed tirakoor rasmiga loo sameeyo iyo sugidda xuduudaha degmooyinka iyo gobollada dalka arrintan waxa weeye dadkii aan la kulannay warkoodii waay ra'yiga ma aha oo guddiga ma aha meelihii aan marnay wixii aan ka soo aruurinay oo isku soo aruurinay waaye wax ammaano nagu ah oo ahayd waa inaan labada aqalba aan u gudbinay nidaamka moodalka doorashada annaga waxaan xulanay nidaam la dhaho nidaamka aqlabiyadda guddigu markuu garwaaqsaday inay doorasho cadaalada oo daah furan inay dalka ka dhacdo ay laga maarmaan tahay guddigu markuu dhegaystay kana baarandeg isbarbardhiga nidaamyada doorasho ay soo jeediyeen hay-adaha cilmi baarista guddiga markuu dhegaystay kana baarandegay isbarbardhiga nidaamyada doorasho ay soo jeedeen hay-adaha cilmi baarista guddiga markii uu su-aalo u jeediyey wasaaradda ay qusayso ee ku saabsan modelka doorasho iyo dhaliilaha kasoo bixi kara iyo habka uula jaanqaadi karo marxaladda dalka wadatashi dheerna ka sameeyey arrinkaa guddiga markuu dhegaystay walwalka xooggale ay ka muujiyeen inta badan dhinacyada uula kalmay guddiga hanaanka matalaada isku dheelitiran ee liis sida ku salaysan si gaara markay farta ugu fiiqeen dhibaatadii uu keeni karo hanaanka isu dheelatirka saamaqeybta siyaasiyeed guddigu wuxuu si wada jira isugu raacay in nidaamka modelka doorashooyinka dalka ku habboon yahay nidaamka aqalabiyadda majoritarian system kuna salaysan in kursi kasta gaarkii loo doorto single member popularity s m b ama habka loo yaqaano horeeya guuleysta first past the post oo loogu kala baxo codka haldeeriga ah ee tartanka kursiga deegaanka astaamaha nidaamka aqlabiyadda nidaamka aqlabiyadda halkii kursi single member popularities s m b marka loo eego nidaamyada kale waa midka ugu sahlan wuxuuna leeyahay astaamaha hoos ku xusan halkii kursiba gaarkiis ayaa loogu tartamayaa sida magaciisaba ka muuqata f b t b codaynta koowaad ayaana lagu kala baxayaa murashixii ugu cod badan ayaa kursiga ku guuleysanaya codbixiyuhu hal murashax ayuu ka dooranayaa liistada murashaxiinta ee kursiga in la xaqiijiyo dheelitaranka saamaqaybsiga matalaada bulshada ee golayaasha baarlamaanka inay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo in dadweynaha deegaanka degan ay si siman ugu codeeyaan murashaxiinta in codbixiyaasha wax dooranaya ka imaan karaan deegaanka goobta doorashada ee heer gobol ama dowlad goboleed faa-iidooyinka nidaamka aqlabiyadda habkani wuxuu si xoog leh u abuurayaa matalaada deegaanka ee ka dhexaysa xildhibaanka iyo bulshada deegaanka waa nidaam muujinaya lahaanshaha kursiga iyo matalaada codbixiyaha islamarkaana xoojinaya la xisaabtanka xildhibaanka waa nidaam aada u sahlan oo si fudud loo fahmi karo waa nidaam toosa deg deg ah oo natiijadiisu aysan marna aysan muran lahayn codbixiyaha wuxuu si cad u kala xulanayaa murashaxiinta maadaama kursigu degaamaysan yahay xisbi waxa uu ku khasban yahay inuu tixgeliyo rabitaanka bulshada deegaanka kursiga iska leh wuxuu fursad siinaya codbixiyaasha inay kala xushaan murashaxiinta u dhashay deegaanka oo yaqaanaan wuxuu dhiirigelinayaa in la helo xukuumiyad aqlabiyad kule baarlamaanka murashax kasta wuxuu ku soo baxayaa ama ku harayaa codka uu gaar ahaan u helay xisbina ma awoodo inuu codka maamulo ama cid kale uu siiyo maadaama doorashadu ta mid degaamaysan oo toosa waxay keenaysaa in dadka muuqda ee dadku rabaan oo wax u taray dabcan loo doorto iyagoona xisbi taageero ka helin waxaa loo tartamayaa hab xisbi iyadoo kursi kasta gaarkiisa loo dooranayo taasina ay horseedayso in la ilaalinayo dheelitaranka matalaada bulshada iyo shacabka dalka oo dhan waxaa soo baxaya golo baarlamaan oo tartan ku yimid habkan wuxuu meesha ka saarayaa ciladaha nidaamka nisbada ee liistada xiran sharciga wuxuu ka kooban yahay toddoba cudub toddoba cutub iyo lixdan iyo kow saan u malaynayo lixdan iyo sow qodob marka laga reebo cutubka koowaad iyo cutubka labaad oo mabaadi'da iyo baaxadda iyo ujeedooyinka iyo ereybixinta iyo nidaamka doorashada iyo madaxweynaha siduu ku imanayo iyo qodobka konton saddexaad oo ah dibudhaca doorashada inta kale waxaa weeye waa farsamo waay micnaha number one guddiga madax bannaan ee doorashooyinka awoodahooda diiwaangelinta codbixiyaasha xisbiyada iyo tartamaya iyo ololaha doorashada siday u gelayaan maxaa kale codbixintii u diyaargarowgeedii doorashadii u diyaargarowgeedii codbixintii u diyaargarowga agabka la iska rabo in la geeyo seejooyinka doorashadii sida loo gelayo warfaafinta waxyaabaha ka reeban ololaha doorashooyinka kadib haddana doorashada markii la galo tirinta codadka ku dhawaaqida natiijada haddii muran yimaado sida lagu kala baxayo haddii maxkamada la aadayo iyo haddii khilaaf yimaado guddi gumeel gaarka awoodaha ay uleeyihin inay ku kala saaraan waxyaabaha ka dhalan kara sharcigan haddii la hareen maro oo banalti ah oo dacwado ah iyo waxyaabahaas oo iska farsamo ah ayuu sharciga horta uu ka kooban yahay kulley waa aragteen waana akriseen saan u malaynayo ugu dambeyn guddigu wuxuu si wada jira ugu dadaalay in hinti sharciyeedkii xukuumadda dib u habeyn ku sameeyo kadibna kusoo celiyo wixii nuxur ahaan qaanuun ahaan iyo mabaadi ahaan lala hareer maray kadibna uu soo saaro sharciga qaybaha kala duwan ee ummadda soomaaliyeed ee daneeyaasha siyaasadda meel kastoo ay joogaan ku qancaan bacdamaa uu dastuurka qodobka labaatan labaad farqadii salaad uu qeexayo in muwaadinku leeyahay xaq dastuuri ah sidaa awgeed waa inuu jiro sharci sameeya nidaam iyo axkaam doorasho iyo wixii la xiriira mudane guddoomiye mudanayaal xildhibaanada golaha shacabka waxay labaatan sideedii xildhibaanada golaha shacabka waxay labaatan sideedii disembar laba kun iyo sagaal iyo tobanka ansixiyeen sharciga doorashooyin qaran heer federaal oo maanta idin hor yaalla si waajibaadka kiina dastuuriga ah aada uga gudataan mahadoo dhan ilaah iskale waa mahadsantihiin sida wanaagsan loo dhegaysateen kolley annaga ka guddi ahaan waxaan diyaar u nahay guddiga cusub oo guddiga la sameeyey waxaan ugu mahad celinaynaa in guddi deg dega la sameeyey guddigaas wixii inooga baahdaan oo farsamo ah ama aan waxaa laga yaabaa xaraf meel ku qoran laakiin meel fog ka yimi oo laga yaabo meelo badan in laga soo dhadhaadiriyey waxaasuna diyaara u lanahay markay noo baahdaan rag badanoo waxaa ugu jira dakaatira ah sharci yaqaano ah aa guddiga ku jira waktiga noo baahdaan diyaara u nahay mudana guddoomiye mudan yaal inaan inaan inaan arrintaas ka taageerno mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa guddoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo senatarada sharafta leh sidaad noogu sharafteen inaan sharciga idiin soo gudbino wixii su-aalo ah ama istifsaar mugti mugti ku jiro waxaa waaye diyaara u nahay inaan ka jawaabno aada iyo aad aad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
weli khiyaare meyle dareertaan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan weliba ha dhammaaday xulistii xildhibaanada baarlamanka lamaad ee maamul goboleedkaasi galmudug geega oo sabtaha iti taariikhdan iyo iti tumikooga bilo koowaad weliba galabnimaadan la dhaariyey xildhibaanadii baarlamankaasi tahoy ee lahdooradii dhaarintaas ka hor weliba meelo hadalo kooban kujeediinga guddiga farsamada iyo maamul un sameeyagu maamulkaasi to galmudug unka horeyn wali meeli ku hadalay gudoomiye ku-xigeenka guddiga farsamada ee maamul sameynta maamulkaasi to galmudug iyo saashaato wali meelo hadalo kooban ku jeediyey gudoomiyaha guddigaas doorashooyinka iyo farsamada maamulka galmudug mudane cabdinaasir geele cilmi walin iyo sharaxaad ku biyinga
waan soo koobayaa gacan baan tahay ala yaab waxaan marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinayaa marxaladda uu maanta naga soo gaarsiiyey hannaanka doorashada ama maamul udhisida galmudug waa wax ilaahay waa wax ilaahay loogu mahadiyo waad garanaysaa marxalado fara badan oo kala duwan baanu soo marnay marxaladda maanta aan maraynana waa tii ugu muhiimsanayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kaste oo ka qayb qaadatay horumarinta hanaanka doorashada galmudug iyo gaadhsiinta heerka maanta ay maraysa iyo inta ka dambaysaba waxaan u horumarinayaa madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo rasul ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo madaxweynuhuna uu salka u dhigay hanaankan ra-iisul wasaaruhuna uu isku dhabarjiriyey oo juhdigiisa uu ku bixiyey wax kasta oo galmudug ay ku dhismi karto waxaan u mahad celinayaa senatarada iyo xildhibaanada ay hor fadhiya qaarkood qaarna maqan yihiin oo cid kasta ay markhaati ka tahay dadaalkii ay ka geysteen daabihinta hanaanka doorashada galmudug iyo dib u heshisiinta aad baad u mahadsantihiin adinkii inta kale naga maqan waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka xeerbeegsida galmudug oo iyaguna juhdi fara badan ku bixiyey ilaa haddana u fadhiya inay dhisaan golihiisa sharci dejinta soona xulay golaha sharci dejinta ee maanta fadhiya qaarka kale oo soo haleeli doonana aan ka sugayna inay noo soo gudbaan waxaan u mahad celinayaa culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca iyo madaxdooda oo juhdi weyn ka geystay in dib u heshiisiin rasmiga laga gaaray galmudug dowladnimadan ay dhaqaaqdo waxaan u mahad celinayaa shacabka iyo qaybaha kala duwan ee galmudug iyo qof walba qaybtii uu ka geystay aad baad u mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanaad ha inka siiyo ummadda galmudugna ina hilmaami doonto intaa markaan ka gudbo guddiga maamul udhisida galmudug waxaa la waxaa la yagaleelay loo magacaabay sagaalkii oktoobar sanadkii hore inuu aada u fog yahay moodina waa saddex bilood waaye muddadaas saddexdaa bilood ah goluhu ama guddigu wuxuu hogaaminayaa hanaan doorasho oo howlo badan oo hayme meel ku hoynaya waxaan ka soo bilownay diiwaangelinta iyo dejinta odayaasha dhaqanka maantana waxay waxay maraysaa dhaarinta iyo rasmiyeynta baarlamaanka waxyaalo fara badan oo intaa u dhexeeyey oo lasoo qabtay aad fara badanna waa jiraan xoog ogaal baana utihin waxaan rabaa hadalkayga furitaan weeye inaan ku fogaadaan mar raba waxaan kusoo ururinayaa waxaan inkugu hambaliyanayaa marka koobaad in aad si rasmi ah uga mid noqonaysaan daqiiqado gudahood marka la idin dhaariyo sharci dejintii labaad ama golaha golihii labaad ee sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug hadda waxaad ku fadhidaan toddobaatan iyo toddobo waxaan diiwaan gelinay siddeetan iyo shan waxaa dhiman afar xildhibaan oo aan sugayno in ay soo gudbiyaan odayaasha dhaqanka ay ee ay khusaysay hadduu ilaah yidhaha wuxuu biri ka dambeeya waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan aqal buuxa oo dhammaystiran waxaad xildhibaanno u tihiin galmudug oo ay ku xeeran yihiin duruufo fara badan oo waxoogaan u tihiin maanta laga bilaabo mas-uuliyadda galmudug adinka ayay idinku wareegaysaa galmudug waxay u baahan tahay sharci dejin aqoon leh fulin taya leh iyo sharci ilaalin xoog leh waxaan idiin dardaarmayaa hadalkayga ugu dambeeyo laba kelimo galmudug ilaahay uga cabsada waxaan inkaga baahannahay howlkarnimo xildhibaan iyo hufnaan asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu
qof kastana waxaan ku salaamayaa maqaamka iyo magaca iyo sharafta iyo karaamada oo asaguu leeyahay oo halkan ku fadhiyo mahadnaqaas bacdi oo kasoo bilaabata madaxda dalka ugu sarraysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha oday dhaqameedyada iyo cid walba oo reer galmudug ah guddigii saaxiibaday ahaayeen kasoo shaqaynay odayaashii kale nabadoonada iyo farsamayaqaanada iyo wax walba isku ahaa cid kasta oo kasoo qayb qaadatay oo caqli iyo aqoon iyo wax isku soo dhaweyn iyo isku soo jiijiidid arrintan galmudug soo firisay ayaan u mahadnaqayaa waxaana leeyahay mahadhaye ka gaadho haddii aan saas la yeeli lahayn oo arrintu ay ahaa lahayd maaragtay gacan muroojis iyo maaragtay gacan tugaaleys meeshan maanta aan soo gaarnay ma aanan soo gaarnayn laga bilaabo maalintii shaqada la bilaabay waxaa laga shaqeynaya waxay ahayd wax isku soo jiidid galmudug la wada leeyahay galmudug la isla ogol yahay galmudug nin walba uu dareemayo inuu reer galmudug yahay galmudug nin walba oo dhinaciisa ka difaacanayo cidina aysan ka xigin cidina aysan ka lahayn taa ayaa waxay ahayd mid inaga qaadatay waqtiga dheer oo ilaa lix bilood soo dhaafay bishii toddobaad hadda aan galnay intaas ayaa laga shaqaynay marka arrintaas dabar adeegideeda iyo guurka gaaristeeda waxay tahay sharaf iyo karaama ayay xog tahay ummadda reer galmudug oo dhan meel kasta ay joogaan mana aanan maanta joognan halkan haddii aan saas la yeeli lahayn oo aan laisku soo dhadhawaaday oo aan meelo fara badan oo la iskaga deganaa la iskaga fogi lahayn meeshan maanta aan wada joogna innaga oo wada faraxsan innagoo aan cid naga maqan reer galmudug haddaan nahay aysan jirin ma aanan imaaneen marka arrintaas waxay mudan tahay in si gooniya loogu xuso buuganka taariikhda ee reer galmudug in annagoo is ogol iswada wadanna isku meel u jeedna galmudug aan iska wada dhexarno oo miraayad noo wada ah ay jirto inaan halkan kasoo gaarnay waa arrin mudnaan iyo bogaadin iyo inaan ku istaagan wahay taas markii aan kasoo tago waxaan rabaa inaan si kale oo mahad gooni aan u celiyo dadkii sida qaar oo farsamayaqaanada ama guddigii ticnicalka ama cid kasta oo hawshaas qayb ka soo qaadatay si farsamayaqaannimo ah oo wasaaradda iyo guddiguba ay ugu horeeyaan ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin mahad gooni ayaan u celinayaa waxaan mahad gooni u celinayaa odayaashii dhaqanka ee reer galmudug ee ilaa shirkii dib u heshiisiinta ilaa maanta aan joogno hawshaas ayaguna ku jiraan ayaguna mahaddaas dunida ayay leeyihiin waxaan rabaa marka sida aada u socotaanba maanta waxaad tihiin aadna noqon doontaan wax yar kadib markii dhaarta ay dhacdo baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug wax badan ayaa dadka soo kala gaaray wax badan ayaa maaragtay laisu soo maaragtay yaraan maaragtay laisu soo gacanmuujiyey wax badan ayaa maaragtay waxuu qofka raalli ka ahayd laga yaaba in lagu sameeyey waxaan ogahay anigu guddiga aan madaxda ka ahay oo guddoomiyaha u ahaa inta hadda aan xarfinayn waxaa laga yaabaa inay ku tahay intiinaan meesha fadhiisan waayo intii kaloo dhan waxaa laga yaabaa inaysan ku qanacsanayn amaba ay si uun maaragtay nin walba oo u jeclaay inuu baarlamaanka mid noqdo laakiin intiinaan aada noqoteen intii calabkan u yeeshay kana soo shaqaysay inay noqdaan iyo ciddii odayaashii ay idiin garteen inaad noqotaan baarlamaanka labaad ee galgudug marka intiinaan si gooniya ayaa heshiis u nahay marka waxaanan codsanaynaa ka gudi ahaan iyo kacdinaashan ahaanba in bal laiscafiyo wixii war iyo waxaa iska soo sheeg adduunku waa iska gaabay iscafiyo oo maaragtay ay noqdaan wixii dhacay waxa la yidhahda canaafceel ama maaragtay cangunfal inay noqoto ayaan ka codsanaya ka baryayaa oo aad saas nagu qaadataan ama aan isku qaadano wixii adiguna aad sheegteen wax kale waa sheegteen maarata anaga xagga waxay ka tahay anoo odayadii saaxiibtay aad ku culmaadaya cabdis ayay naga tahay adigana waxaan ka codsanaynaa bal inaad naxdisaan laakiin waxaa asal ah inaan annagoo iswadano oo aan wax xumaan iyo dagaal muddo naga dhexeen oo reer galmudug wadanahay aan maanta halkooda joogno ayaa maarata sharaf weyn ah dabcan idin kalama shee kagama sheekeynayo mas-uuliyadda idin saaran iyo waxa la idinka sugayo waxaad qaateen ammaano ay diideen dadka iyo dhulka laakiin waxamalaha insaanu innahu kaana daluuman jahuula waa ibni aadamkaas jecel minhaajinka iyo shidada mas-uuliyaddaas dadka dhulka diideen ay ku saaran waxaa ogaataan waxa aad maanta samaysaan waxay muuqaal iyo muraayo u noqon doontaa carruurtiina iyo reer galmudug waxaana la hortegi doontaan allihii cirkii dhulka samaysay oo maalinta qiyaama qof walba weydiin doona wixii uu adduunka kusoo sameeyey wacdigaas haddana aniguna wadakir bayna dikra tanfacu lmuuminiin si uu u xasuustaanaya idiin kugu sheegaya waa idin ogtihiin waxaan rajeynayaa inaad mas-uuliyadda ilaahay uga cabsataan ku ceeb asurtaan ummadda reer galmudug ugana soo dhalaashaan si sharaf iyo karaamo iyo gobodnimo leh intaas ka bacdi marka waxaan gelayaa inaan liiskii baarlamaanka labaad ee galmudug aan maaragtay nooga shaqaynayay nabadgelyadii aan intaas ogeed kusoo naanoolaynay waktigii har iyo habeenay usoo jeedeen waxay mudnaayeen inay maaragtay sharafta iyo mahadnada iyo ammaanka koowaad ayaga yeeshaan waa hilmaan hadalna kuma jiro garaale aadan maa hadda koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxaan u jeedinayaa waxaa waaye mahad gooni ayaan u jeedinayaa waana mahadsiiyan raaya naga ahaada marka mahadnaqaygu dabcan waxaa haddii lasii falsifeeyo oo hal hal loo sii sheegay lama wada xasuusan karo hal waxaa isleeyahay dadka salaanta bixiyo waxaa u fiican ninka yidhi mid walba magaciisa iyo maqaamkiisa ku salaamaya ninkaas ama soo koro mahadnaqaas waxaan si gooniya u mahadnaqayaa saaxiibadii aan kasoo shaqaynay oo wakti aan isla soo qaadanay oo maaragtay aan ka wada shaqaynaynay dib u dhisidda maamul goboleedka galmudug oo ahay guddiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaba mahad guuriya ayaan u celinayaa saaxiibaan isbaranay shaqada adag oo in badan oo dadka kamida laga yaaba inaysan ayagoo iswad isla dhamaysan karin ayaan ka soo qabanay ayagoo mahad guuriya u celinayaa marka labadaas qodob waxay ahaayeen hilmaan aan hadalka ku jirin haddana waxaan rabaa inaan yeeriyo magacyadu sida ay u kala horeeyaan u qoran yihiin tobankii qof ee magacooda la yeeriyo waxaan codsanaynaa inay halkan soo istaagaan kabacdina ay maaragtay borosayska ama habraaca ay maraan kabacdina toban toban ayaan weydineynaa marka waxaan ku bilaabayaa tobanka koowaad magaca ugu horeeya waxaa waaye cabdulqaadir cabdullaahi maxamed xasan xasi xaashi maxamed xuseen tahliil yuusuf xasan yuusuf faaruba cabdi wehliye axmed cabdirasaaq cabdullaahi داهر عبد شيخو عبد حسن علمي عبد الله عمر محمود فرعية عبد الله شيخدون وحان وعيا الشيخ محمد فارح سي او مالتي عمر سيو
guud ahaan intaa ka afmeeray barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo siina dareersiyaayay anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinacsana adana gacan weyn ku jeystaa intiis hawada ka jaray udaakey maxamuud cali cabdulaahi gaabsha intii mar kalenu ku kulmaana barnaamijkan oo kale weliba siinkugu tabay sidaas iyo ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo sanad faylan